بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس الخامس درسي شناد oo ka mid ah silsiladii aynu kaga hadlaynay tacliimu sawm ama waxa weeye khulaasatu sawmi nabiy sala allahu alayh waali wasalam waxaynu kusoo qaadaynaa qodobkan maa yajibu cala asaa'imi tarkuhu wama wama yubaaxu lahu laba qaybood ayuu isugu jiraa waxa waajibka ku ah qofka muslimkaa oo sooman inuu iskaga tagoo ka dheeraado maa yajib ay alladii yajibu kan waajibka ku noqonaya cala saa'imi kii soomanaa tarkuhu inuu ka dheeraado oo banaanka ka maro waxyaala waxaa jira ay waajib tahay qofka soomanay inuu ka dheeraado oo aada iyo aada uga fogaado waxaa kaloo jira wamaa yubaaxu lahu ay waxyaalo loo ibaaxaynayana waa jiraan oo u bannaan tahay inuu sameeyo hadduu doonana uu iska dayn karo hadduu doonana uu samayn karo marka qodobka labada qodob ayuu isaga ku kooban yahay waana dersigii shanaada waxaynu soo marnay wujuubkii haddana fadaa'ishii haddana waxaynu soo marnay axkaamtii iyo asxaabu lacdaar afar derse ayaynu soo qaadanay waxaa la odhataa akhi lmuslim waqt almuslim qofka sooman annasaaim waxaa la yidhaahdaa huwa aladi saama jawaarixahu kan ay jawaarixdiisu ka soomeen can il aathaami xumaanta oo dhan wa lisaanuhu can ilkadib carabkiisuna uu beenta ka soomo waalqishi waalxaraam wagayra dalik wa qowl zuur aqwaasha xunxun uu ka soomo wa badnuhu calooshiisana ay ka soomto can alakli waasharaabi wa gayri dalik wa farjuhu can alshahawaat can alghafati waashahawaat haddaba waxa uu ka koobayaa qofku afar meelood waxaa la rabaa inuu aada iyo aada ugu dadaalo inuu ka soomo leanna soomku waa alimsaak waa kajoogsasho wey wixii inaad ka joojisid baa la rabaa cuntadii aad cunaysi baad afkaaga ka joojinaysa iyo calooshaada u diidaysa marka ugu horeysa marka soom xaqiiqaa kan soomay waxa weeye jawaarixdiisa kan xumaanta ka ilaaliye aataamta xubnihiisa xumaan ku samayn maayo carabkiisana kadib iyo waxa weye beenta waxyaalaha qishiga iyo banaanayn aqwaasha xaaraamta waxaasoo dhan ka dheeraana qiila waqaal waxaasoo dhan banaanku ka maraya wa badnuhu calooshiisana wuxuu ka soominayaa cuntadii iyo sharaabkii marka badanaa dadku waxay badan yihiin in laga soomo caloosha keliya sida nabigu ba yidhi alayhi salatu salaam xadiidkaanu soo marray ruba saa'imi laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash ha badanaa mid sooman oon soomkiisa ka faa'iidaynin ilaa gaajo iyo haraad mooye leanna cuntadii ubu iska joojiyey laakiin wixii kaloo dhanoo xumaana wuu samaynayo masalan jawaarixdii wuxuu ka samaynayaa xumaan arkaysaa tuubu cayaaraya dhibaatuu ku jiraa ama dadkiibuu dilayaa haddana wuxuu leya waa soomaa carabkiisii dadkiibuu ku dhibayaa been buu sheegayaa qowl zuur buu ku hadlayaa haddana kale waa soomaa waa dhibaato farjigiisana ka ilaaliyey can irafad ay jimaaca iyo wixii lamida marka labadaa hore ayaa dadku aad iyo aada ugu dhibaatoodaan lakin labadan dambe waa la iska ilaaliyaa cuntada iyo dumarka waa la iska ilaaliyaa laakiin dhibaato waxay ka taagan tahay carabka carabka ugu daran maantoo dhan qiila waa qaal iyo dhibaato ayaa lagu jira haddaba waxyaala waxaa jira waajiba oo nebigu uga digay ummadda oo inaynu ka dheeraanno ay waajib inagu tahay marka ugu horaysa marka afartaa arrimoodba wixii ka yimaada waad ka dheeraanaysa dembi kasta ka dheerow ama carabha ka yimaada ama xubnaha ka yimaada gacmaha iyo lugahe cuntana ka dheerow iyo sharaab dumarna ka dheerow kow marka nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qowlka ugu horreya kusoo qaadayna tarku qowl zuur waalcamali bih nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi qowl zuur horta waxaa la yidhahdaa wax walba erey walba oo baatila oo munkara oo khilaafsan shareecada islaamka ama been ha noqdo ama khaanti beenoo la fura ha noqoto ama been ha lagu hadlo ama erey kediba ha lagu hadlee waa qowl zuur qaala nabiyu sal ly slam nabigu waxa uu yihi calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qowla azuuri waalcamali bih man lam yadac qowla azuuri qofkaan ka tegin oon isaga dheeraanin qowlka zuurka qowl zuur waa ereyga baatilka been iyo kadib iyo qiila waqaal waxa dhan baa soo gelay walcamali bihi iyo ku camalfalka uu ku camalfalayo hadduuna ka dheeraanin falaysa lilahi xaaja ilaahay waxba ugama baahna an yadaca dacaamahu wa sharaabahu inuu cuntadiisa iyo sharaabka iska daayo ilaahay waxba ugama baahna wey akhrajahu imaamu lbukhaariy wa muslim akhrajahu imaamu lbukhaariy imam bukhaari waa soo saaray haddaba aslan babarta marka ugu horreysa waa inaan aaminaa oo garanaa ilaahay soonkeena isaga waxba u tarimayso allah uma baahna soonkeena ee innaga ayuu soonkaana anfacaya innamaa hiya acmaalukum uxsiha lakum faman wajada khayran falyaxmad illah waman wajada kayra dalika falaa yaluumana ilaa nafsah xadiiskii dheeraa qofku acmaashaan uu samaynayo ama soon ha noqoto ama salaad ha noqoto ama xaj ha noqoto camalkay doonto ha noqoto ama sadaqe isaga ayay anfacaysaa horta ilaahay waxba u tarimayso ha waatuu nabigu lahaa xadiidkii xadiid qudsigii waatuu ilaahay ku lahaa xadiidka dheeraa yaa cibaadi haddii kulligiin aada noqotaan kan ummadda ugu faajirsan oo kale ilaahay agti waxba u dhilimaysaan haddaad kulligiin noqotaan wada taqwo miiran oo abubakar oo kalena waxa weeye ilaahay waxba u kordhin maysaan ana abubakar anaa anaa ku fasiraya laakin dee xadiidku ma jidha abubakar ee waxa weeye atqa qalbi rajulin qofka ugu qalbi wanaagsan haddaad noqotaan ummadaana bacda nabiy abubakr baa ugu qalbi wanaagsanaa sida cunuu caddeeyeen oo ugu fiicnaa wa afdal hadihi lumma bacda nabiy sal ly slam haddaba xadiidkaa nabigu waxau nagu yihi qofka aan ka tegin un ka dheeraanin qowl zuur ereyga baatilka oo xumaanta xambaarsan maanta fadhi ku-dirirka qiila waqaalada siyaasadda dhibaatada laga sheekaynayo qabiilka waxa weye maanta dhan la isku haysto dadka la gaaraysiinayo waxa weeye waa qowl zuura falaysa lilahi xaaja ilaahay waxa uga baahan yaha male an yadaca dacaamahu wa sharaaba bal qofkii hadduu maantoo dhan carabkii dadka ka xamanayo ka dhibayo muu cuntadiisa iska cuno marka ilema soomane soom meesha uma yaalo haddaba qodobka ugu horee laga dheeraanayo qowl zuura la iska ilaaliyo carabkaa la ilaaliyo kufa calayka haada ayuu yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam war carabkaan iska qabo carabkaan ayaa ummadda halaage carabkaan iska qabo xadiiskii dheeraami maca midda labaad waxa weeye tarku lagwi walrafad allagw waxyaalaha lagwiga waxaa la yidhahdaa ereyada iska maalaayacniga oon qaymaha lahayn rafadkana waxaa la yidhahdaa waxyaalaha dumarka la xidhiira ayaa rafd la yidha rafad la yidhahda rafad waa waxyaalaha asalkiisa wuxuu ahaa afxumayn laakiin rafadka waxaa loo isticmaalaa dumarka jimaaca iyo taataabashada la taataabanayo wixii shahwad la xidhiira waxaana kaloo loo isticmaalaa wax walba oo xun oo waxa weeye ama afka ka soo baxa oo la sameeyo oo carabka lagaga hadlo oo ereyada kharabka marka qofka aan ka tegin ereyada xunxun shaawada dumarka ee fiirinta la fiirinayo iyo taabashada ka dheeraan laqwiga ereyada khaladka aan ka dheeraanin waxba soonkiisu tari maayo liqowli nabiy sala allahu alayh waali wasalam nabigaa yidhi laysa siya- laysa siyaamu soomku ma aha min alakli waasharaab cunto iyo cabitaan keliya in laga soomo ma aha soomku inama siyaamu siyaamka xaqiiqadaa waxa weeye min allagawi waalrafad in laga soomo laqwiga iyo rafadka fa in saabaka axadun haddii qof uu ku caayo oo kula caytamo oo waxa weeye uu qof ku caayo oo dhibaato kula yimaado aw jahila calayka ama uu wax jahliga kugu dul sameeyo ee macnaha eraya xun ku dhaho ficil xun kugu sameeyo oo jahliga waxaa soo gelaya inuu kula dagaalamo wax la mid faqul waxaa dhahdaa innii saa'im anigu waa soomanahay innii annii saa'im war anigu waa soomanahay war anigu waa soomanahay ha innii saa'im innii saa'im rawaahu imaam alxaakim baa weriyey iyo waxa weeye bayhaqi waxasanahu sheekh albani raximah allahu tacaala waxa weeye fi saxiixi aljaamici sagiir wa fi saxiixi tarkiib can abi hurayrata radia allahu canhu haddaba xadiidkaa wuxuu inoo caddeeyey in waxa weeye soomku cunto iyo cabitaan baan ka tegi keliya maaha ee soomka xaqiiqada ah oo ajarka faraha badan laga helayo oo jannada lagu gelayo oo ilaahay inoogu dembi dhaafayo waa in laga dheeraado wax walba oo xumaana marka nebigu wuxuu inoo caddeeyey dariiqii looga bixi lahaa haddii qof jaahila uu dhibaato kuula yimaado wuu ku caayey wuu ku maagay erey xun buu ku yiri ficil xun buu kugu sameeyey ha la mid noqonin leanno jaahil haddaad la mid noqotid eh adigiina jaahil baad noqonin marka maxaad odhanaysaa innii saa'im innii saa'im ilaa ukallimuka anigu kula hadli maayo oo kula dagaalami mayo oo ku caayi maayo leanna sababtu waa soomanahay ilaahay daraaddiisaanu soomanahay xumaan oo dhanna waan ka soomay wa qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam rubba saa'im badana mid sooman xadduhu min siyaamihi aljuucu waalcadash wax kaleba xaddu waa nasiibka wey faa'iidada dhana uu soomkiisa ka helayo wax kale ma aha gaajo iyo araad mooye imaamu axmed yaa werinaya iyo imaamu xaakim iyo bayhaqi waana iyagoo ka werinayaa waxa weeye can ibni cumar waana xadiis saxiixa sida sheekh albani uu ku keenay saxiix aljaamic sagiir halkaa marka waxaayna u waajiba fa yajibu cala almuslim qofka muslimkaa waxaa waajib ku ah inuu an yabta'ida hadihi alacmaal acmaashan inuu ka dheeraado waayo sababtu waxay tahay soomkiisii bay dhaawacaysaa soomkiisii bay xudhimaysaa oo burburinaysaa marka waa inaynu ka dheeraanaa si aynu soomkeennii taqwo uga helno laannabi ilahi wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun marka taqwo iyo wanaag si aynu uga helno waa inaynu ka dheeraano wax walba oo soomkeenna wax u dhimaya khulaasada marka qodobkaa waxa weeye maa yajibu cala asaa'imi tarku afartaa arrimood baad ilaalinaysaa xubnahaaga waxaad ka ilaalinaysaa wax walba oo dembiya meel xumaan aad u aadaysid ha u lugaynin gacmahaaga xumaan ha ku samaynin indhahaaga xumaan ha ku eegin wax walba oo xumaana ka ilaalin oo dembiya jirka xubnahaaga carabkaagana ka ilaali wax walba oo dembiya ama been ha noqoto ama qowli zuur ha noqoto ama waxaway khiyaano wax walba ka ilaali carabkaa calooshaadana ka ilaali inay cunta gasho oo waxa weeye cunto yaynan badnigaaga gelin farjigaagana waxaad ka ilaalisaa wax walba oo la xiriira waxa weeye xaajo dumar iyo rag dhex mara iska ilaali oo banaanka ka mar waxaynu u imaanaynaa marka qodobka kale oo waxa weeye uu inu nidhi wamaa yubaaxu lahu maxaa loo baneeyaa maxaa u banaan qofka inuu sameeyo oo aan soomkiisii waxba u dhimaynin waxyaala waxaa jira dadku ay aqoon u ahayn laakiin aan soomkaaga waxba u dhimaynin oo aan wax dhibaataa lahayn inaad samaysid ay ku banaan tahay maxaa ka mid a waxyaalahaas ko waxaa ka mid ah assiwaak dad badan waxay moodaan inaan la cadayn karin haddii la sooman yahay siwaagga waa la waa waa la isticmaali karaa waa cadayga wey waa la isticmaali karaayo wax dhibaataa male leannahu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii haddaanan ka cabsanayn oo ka baqaynin inay ummaddayda dhib ku noqoto waxaan samayn lahaa la amartuhum waan amri lahaa bisiwaaki cadaygaan amri lahaa cinda kulli salaa ama cinda kulli wuduu weeso walba markay weesaysanayaan akhrajahu albukhaariy can abi hurayra haddaba fa huwa caamun fii kulli alawqaat waa caam wey awqaadoo dhan buu caam ku yahay noloshaadoo dhan soom ama ha noqoto ama soom la-aan ha noqotee waxa weeye waa caam wey bacda zawaal iyo qabla azawaal kulle waa isku mid wey waayo dadka qaar baa waxay yidhahdaan oo u fahmay xadiidkan lakhuruufu fami saim aynu soo marnay ayay waxay yidhahdaan maadaama qofka raayaxada afkiisa ka soo baxaysa ajir uu ka helayo oo min riixil miska ay ka caraf badan tahay ilaahay agti haddaba ha cadayane si fiican waxa weeye afkaaga u daayo raayaxadu ha kusii badato bacda zawaal haddii la gaaro qowlkaasi waxa weeye waa qowl aan ayna saacidaynin adiladu sababtu waxa weeye ma aha waxaani ajarka laga helayo in waxa weeye aan la cadayan waxa ajarka laga helayo waxa weeye waa gaajada qofka ka imaanaysa calooshiisa iyo xidmihiisa ay soo tuurayaan raayaxada gaajada keenaysa wey marka qofkaas isgaajaysiiyey ayaa laga hadlayaaye cadayga wax diidaya male sida aynu arki doonno aathaarta saxaabada wax dhibaataa male waana la cadayn kara labo waxaa bannaan almadmadatu walistinshaa madmadada markaa weysaysanayso luqluqashada la luqluqanayo oo biyaha afka la gelinayo iyo walistinshaa biyaha sanka la gelinayo labadaba soomka wax u dhiimayaan laakiin shardi waxaa la rabaa inaada ku xeel dheeraano ayna biyihii ayna dhuunta u gudbin leanno nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam wabaalig fi listinshaaqi ilaa an takuna saa'ima wabaalig ku xeel dheerow waa xeel dheeraanshowa oo aad sanka biyaha u geli ilaa an takuna saa'iman inaad sooman tahay mooye he haddaad sooman tahay mafhuumka laga fahmayo waxa weeye aad biyaha ha ugu xeel dheeraanin oo xoog ha u gelinin biyihii marka way bannaan tahay in la luqluqdo sankana biyaha la geliyo laakiin yaynan joogka u gudbin oo dhuunta yaynan u gudbin oo waxa weeye biyihii halliqin laakiin way ku bannaan tahay oo wax dhibaataa male waana xadiis saxiix ah oo waxa weeye sheekh albaan ku saxiixinayo saxiixiljaamic sagiir ayuu ku saxiixinaya halkaas marka waxay nooga caddaatay madmadada iyo istinshaaqa marka la weesaysanayo adoo sooman iyo adoo soomanaynba inay tahay acmaasha weesada ka mid tahay culamadu marka waa isku khilaafsayin mawaajib aan soo sunne laakiin hadda ina waxaynu ka hadlaynaa inay bannaan tahay oo mubaax tahay oo qofku uu biyihii gelin karo sanka afkana gelin karo ku luqluqan karo laakiin ma liqayo midda saddexaad oo qofka sooman loo baneeyo oo aan soonkiisii waxba u dhimaynin waxa weeye almubaasharatu waalqublatu lisaa'im almubaashara waxaa la yidhahdaa ninkii iyo xaaskiisii inuu jirkoodu istaabto oo istaataabtaan oo waxa weeye labadoodii oo waxa weye sariirtooda iska jiifaa jimaac ma samaynayaan laakiin jirkoodii inay istaataabanayo oo waxa weeye ay istaataabtaan wax dhibaataa male walqublana waa dhunkashada ninku xaaskiisii inuu dhunkado ama iyaduna ay dhunkato soomkii waxba u dhimi mayso can caishata radiallahu canha qaar wax jir kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yuqabilu mid dhunkada ay nisaahu dumarkiisii wa huwa saa'imun isagoo sooman wa yubaashiru mid taataabta wa huwa saa'imun isagoo sooman walaakinahu bay tiri marka kaana amlakakum wuxuu ahaa mid aad iyo aad u hanta oo u hanan og oo idinkayda kaga hanan og liirbihi ay waxay ka wadaa dakarkiisa ay macnaha nebiga calayhi salatu salaam si kastoo dumarka u taataabto waxa weeye jimaaca inuu sameeyo marna kama suurtoobin haddaba qofkii ay ka suurtowdo markuu gabadii taabto inuu waxa weye is-ilaawo oo soonkii uu ilaawo oo markaa jimaac ku dhacow ka dheerow haddaa isku bataabano marka hore akrajahu imaam bukhaariy wa muslim marka xadiidkaana wuxuuna baraya inay banaan tahay oo ninku xaaskiisii uu taaban karo waxa weeye uu jirkeeda taataaban karo la wada seexan karo waxaa kaloo ina tusayaa inay banaan tahay in la isdhunkan karo oona soonkii jabaynin oo ma aha jimaacii iyo rafadkii la diiday ma aha oo wax dhibaataa taasi male laakiin qofkii dhammayaraah labadii qof oo dhammayaraah oon iscelin karin marka horeba inay kala dheeraadaan oo iska ilaaliyaanoo fii nahaari ramadaan wax kala ku mashquulaan ayaa loo baahan yahay sababtu waxa weeye haddii ay jimaac ku dhacaan ciqaab adag baa ku dhacaysa oo soo socota oo aynu kaga hadli doono duruusta soo socotaa afar qodobka afraada loo banaynayo oo u banaan waxa weeye cidda sooman waxa weeye assaa'im qofkii saa'imka ahaa yusbixu junuban isagoo jinaabo qaba haddii waagi u beriyo soomkiisii muxuu ka yeelaya ninkii iyo xaaskiisii hadday habeenkii jimaac sameeyaan iyaga oo aan weli qubaysan salaadii subax la adimo oo waagi beriyo soom inta qubaystaan ma soomi karaan mise soomkaasi waxba kama jiro oo maalintaasi waa dhaaftay waxaa inooga jawaabaya arrintaas caaisha radiallahu canha iyo umu salama labaduba waa xaasaskii nebiga ayay ka mid yihiin oo macruuf aad garan kartaan radia allahu canhuma waxay yidhaahdeen masaladaas iyagaa la weydiy marka hore waa la isku khilaafay oo waxa weeye abu hureyre iyo ayaa waxa weeye isku khilaafay oo qaar baa waxay yidhahdeen qof saa'ima dee hadduu mar maaragtay junub ahaayo waagi u beriyey soonkiisii waxba kama jiro markaasaa layaa lasoo weydiiyey xaasaskii nebiga caaishaa loo yimid iyo umu salama labadoodiba waa la weydiiyey saanay ku jawaabeen waxay yidhaahdeen ana nabiya sala allahu calayh waalihi wasalam nabiga ilaahay kaana wuxuu ahaa yudrikuhu miduu soo haleelo alfarju alfajru waaga berigiisa ayaa soo hareeri jiray fajri a waa beriga ayaa soo hareeri jiray wa huwa junubun min ahlihi isaga oo jinaabo qaba min ahlihi ay xaaskiisii jimaac uu la sameeyey isagoon weli ka qubaysan ayaa waxa weeye waagu beryi jiray oo salaadiis wax soo geli jiray markaasuu uma yaktasilu waa qubaysan jiray wa yasuumu waana suumi jiray akhrajahu imaamu bukhaariy wa muslim halkaa marka qof kale qowlkiis iyo waxa weye la qaadanayaa ma jiro mar haddii nebiga calayhi salaatu wassalaam uu isagiiba sameeyey waa wax bannaan wey sababtaa waxa weeye sida fiican oo fadliga badan oo wanaagsan waxa weeye qofka muslimka ama soon hala jooga ama yaan soom la joogine hadduu jimaac sameeyaan inay qubaystaan oo iyagoo qubaystay oo weerso qaba inay seexdaan ba wanaagsan waa sida afdalka hadday taa samayn kari waayaan waxaa wanaagsan oo ku xigta isagoo weerso qaba inuu seexdo hadduu samayn kari waayo way u bannaan tahay inuu seexdo isagoon qubaysan oo weesaysan waa wax bannaan wey ama soom ha noqoto ama iyo soom noqon laakiin waxaa fiican inuu qubaysto haddii marka qofkii uu seexday isagoo jinaabo qaba oo markaa hurdadii ay gaarsiisay xilligii waagi uu beriyay oo salaadii subaxba ay ay gashay isagoo weli qubaysan isla markaasuu qubaysanayaa waana salaadiiba tukanayaa ka bacdina waa soomayaa oo soomkiisa waa saxiixo waka xaasaska nebiga ayaa inoo caddeeyey midda shanaad waxa weeye oo u bannaan qofka sooman waa qubaysan karaa biyo madaxiisa waa ku shubi karaa waa iskaboojin karaa wax dhibaataa oo ay leedahay ma jirto a sabulmaaya cala alra'si waliktisaal in biyo madaxa lagu shubto iyo in la qubaysto waxa weeye way bannaan tahay waxaa u daliila arrinta aafaartii saxaabada qaala alimaamu albukhaariy raximah llahu tacaala fii saxiixihi waxa uu yidhi baabu ikhtisaali assaa'im baab wuxuu uga dhigay inuu qubaysan karo waxa weeye qofkii soomana markaasu wuxuu keenay aathaar wuxuu yidhi waballa ibnu cumar radia allahu canhuma cabdullahi bni cumar wuxuu qooyey oo biyo dhex geliyey sawban maro fa alqaahu calayhi wa huwa saa'im markaasuu madaxa iska saarayo isku qaboojiyey isaga oo sooman waxa uu kaloo yidhi wadakala ashacbiyu waa taabiciye alxamaam waa meelaha lagu qubaysto oo waxa weye la galo weeye oo lagu qubaysto wa huwa saa'imun isagoo sooman waay halkaa marka waxaynu ka garanay in biyana dusha la isaga shubi karo mara qoya la isa saarsaari karo qofka haddii kulayku ka bato inuu qumaysan karo intaba waxa uu yihi imaamu albukhaari wa qaala alxasan albasriy laa ba'sa wax dhibaataa male bilmadmada inuu qofku luqluqdo watabarud inuu isqaboojiyo oo biyo isku qabqaboojiyo lisaa'imi kii soomanaa wax dhibaataa male buu yidhi wa qaala waxa uu yihi sidoo kale cabdullahi ibni mascuud weli bukhaari baa soo aroorinaya aahaartan cabdullahi ibni mascuud waxa uu yihi idaa kaana sawmu axadikum haddii qofkiin uu sooman yahay falyusbixa waa bariisto dahiinan isagoo saliidaystayo madaxii inta shallaystay saliidaystay mutarajilan shallaystay macnaha intuu qubaystay oo waxa weye maaragtay madaxii saliid marsaday oo shallaystay macnaha qof caadiya maaha macnaha inaad isbaabi'inay sida iska dhigaysid wax raf ah oo aada u rafaadsan waxaasoo dhan wax macnaa male ee waxa weye waa wax banaan ee waynu sheegnay afarta arrimood oo laga soomeeyo wixii la cuno baa lagu afuraaye waxa weeye biyo dusha la isaga daadiyey iyo qulays waxba ma keenayso wa qaala anas ibni malikin radi allahu canhu waxa uu yihi inii abdanu waxaan sameeyaa ha ina lii ha ina lii waxaa anigu leeyahay abdan waa barkada biyaha lagu shubto oo markaa lagu qintada dhex galo baaska iyo wax lamida oo markaa waxa barkad yar aho la isaga dadabaasho ayaan leeyahay buu yidhi marka waan galaa buu yidhi atafahamu fiihi waana saa'im waan dhex galaa buu yidhi anigoo sooman baan quusaay oo ku dabaashaa dhex gala marka waa kalxawd wey abdanku waa kalxawd xawdka yarkaa oo kale oo biyaha lagu shubto oo waxa weeye baafafkaa lagu qubaysto kale iyo lamid waxaasoo kale wax dhibaataa oo ay leedahay ma jirto wa qaala waxa uu yihi ibnu sirin maxamed ibnu sirin wuxuu yihi laa ba'sa bisiwaaki alradbi cadayga qoyan wax dhibaataa male qiila waxaa lagu yihi lahu ducmun dacmun buleya dhadhan buleya qaala waxa uu yihi biyuhuba dhadhan bay leeyihiin waana madmadan karta madmadadiina waad samayn kartaa wax dhibaataana male waxa uu yihi imaam bukhaari walam yara anas anas ibn malik walxasan waibrahim bilkuxli inuu qofku xataa gabadhiina iska indhakuulato ama ninka raftiisu indhakuulan karaa wax dhibaataa ma lehe isagoo sooman wax dhibaataa male haddaba hadihi alaafaar uu soo arooriyey maaragtay imaam albukhaariy oo tacliiqa ku wada keenay oo kulli uu saxaabadii ka soo arooriyey xaafid ibn xajar raximah allahu tacaala ayaa caddeeyey aafaartaas oo dhan ciddii werisay iyadoo mawsuulo ah oo fatxulbaariga ayuu ku wada keenay juska afraad waxa weeye safxada boqol iyo sagaashan iyo shan ilaa boqol sagaashan iyo lix ayuu aafaartaas oo dhan ku wada keenay oo ku caddeeyey fatxulbaariga xaafid ibn xajar raximah allahu tacaala waxaa halkaa marka inooga caddaatay inuu soomi karo qofku isagoo sooman inuu qubaysan karo inuu biyo isku shubi karo inayna wax dhibaataa lahayn oo waxa weye ay u banaan tahay ayaynu intaas oo dhan ka garanay oo wax mashaakila aysan lahayn soomkiina ina waxu dhiman waxaa kaloo soo arortay wa kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa mid yasubu lmaaa biyo isku shuba calaa ra'si madaxiisa ayuu biyo ku shubi jiray wahuwa saamin isagoo sooman min alcabash haraad awgi ha wa min alxarri iyo kulaylka maujeeda hada waa xadiis saxiixa oo waxa weeye nebiga ka sugan waxaad eegtaa sifatu sawmi nabiyi sala allah alay salam safxada waxa weye konton iyo lix marka waa wax banaan weye wax dhibaataana male qodobka ugu dambeeya oo waxyaalaha banaan oo aan soomka buraynin oo lixaad waxa weeye alxijaama waa istoobidda in la istoobo ma aha min almuftiraat inkastoo ay tahay masale la isku khilaafsan yahay oo laba xadiid baa jira oo waxa weeye afqar alxaajimu walmaxjuum xadiid mansuuqa oo la nasakay oo waxa weye culammada qaar ay daliishadaan baa jira oo waxa wey ay yidhaahdeen sida hadda xanaabiladoo kale aad waxay u daliishadaan xadiidkaas nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu soo maray laba nin oo istoobayay jacfar ibn abi qaalib iyo nin kaleo istoobayay ayuu soo maray markaasuu nabigu wuxuu yihi afqar alxaajimu walmaxjuum kan wax toogaya iyo kala toobayba waa afureen fi awal islaam bay ahayd waa la nasakay xadiidkaa marka waa la nasakay oo waxaa nasakay cabdullahi ibn cabdullahi ibn cabaas wuxuu werinayaa ana nabiya sala allahu alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ixtajama inuu istoobay wa huwa saa'imun isagoo sooman rawa imaamu bukhaari ayaa werinaya wa mithluhu waxaa la mid a marka toobidda hadday toobiddi banaanaatay waxaa la mid a taxliilu dam dhiig in qofka laga qaado haddii qofku dhakhtarkii tago oo la yidhaha dhiig baa lagaaga baahan yahay oo waxa weye qof la baarayo oo markaas xaasimaadkiisii la baarayo oo markaas inta dhiig laga qaadayo irbad inta lagu mido dhiig laga soo nuugo wax dhibaataa male sababtu waxa weeye qofkaani dhiiggii isaga laguma shubin in isaga lagu shubo maaanay dheen culamadu ilaa daruura oo markaa qofkii de waa fure laakiin in isaga laga qaado oo dhiig laga shubo waxba dhibaataa u geenayso waxay la mid tahay tooninka oo kale leanna tooninka oo qofka dhiiggii baa laga soo saarayaa oo dhiig baa jirkiisii ka imaanaya marka taana waa wax banaan xadiidkaa hore ay xanaabiladu dalishadeenna waa xadiid mansuuka waxa weye marka qowlkaas ayaa sawaabtaa inay banaan tahay oyna wax dhibaataa lahayn insha allahu tabaaraka watacaala intaas ayaan kusoo khulaasaynayna marka darsigaa ah ma yajibu cala saa'imi tarku wama wamada yubaaxu lahu wixii qofka la rabay inuu ka dheeraado iyo wixii la rabay inuu waxa weeye sameeyo oo u banaanaa oo mubaaxa u ahaa wallahu aclamu billahi tawfiiq